magaalada muqdisho waxaa maanta soo gaaray boqol toban iyo lix qof oo soomaaliya oo qaxootiya iskoodna uga soo laabtay xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab taasi oo qayb ka ah heshiiskii saddex geesoodka oo horey ay u wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobey u qaabilsan ee u n h c r dadkan ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho waxaana soo dhoweeyey mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga waxa ayna sheegeen in dadkaasi ay gacan qabasho helayaan muddo kumeel gaara diyaarad ayaa dadkaasi si toosa waxay uga qaaday degmada dhadhaab haddaba qaxootiga soomaalida diyaar ma u yihiin inay waddanka ku laabtaan kuwooda wakhtigan doonaya su-aalahaas iyo kuwo kale haaruun macruuf ayaa waxa uu weydiiyey axmed daahir cabdikariim nuur guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho
dhammaan dadkaas waxay ka yimaadeen xerada dhadhaab dhammaantoodna ereyada ay u socdeen waxay ahayd ereyada muqdisho gobolka banaadir iyo hareerihiisa ilaa muddo ayay socoto barnaamijka noocan ah oo sidii heshiiskaba loo dhigay sanadkan ilaa iyo hadda saddex kun oo qof ayaa sidan oo kale lagu caawiyey ee gobolada jubbooyinka iyo baay iyo luuq iyo dhinacaas kala imaanayay marka gaadiid ayaa la saarayay laakiin maadaama dhinaca miama ha noqoto ama dhinaca wadada ha noqoto ay muqdisho dadka isku qoray raba inay ku noqdaan ay dheer tahay waxaan ku guulaysanay wadahadaladeenii sidii tripartite commission waxa la yidhahda loo launch gareeyey oo heshiiska ka dambeeyey oo april sanadkan labada wasiir arrimada dibadeed ay isku ogolaadeenba kulamadii koowaad iyo labaadba muqdisho iyo nairobi lagu kala yeeshay marka waxaan ku guulaysanay kulamadaas inaanu ka dhaadhicino hay-adahaas in dadkani xamar baabuur laguma keeni karaa dadka xamar iskooda raba inay u aadaan diyaarad lagu soo qaado marka unhar ayaa dhaqaalaha xoogiisa bixisay waxaa coordinate gareeya oo hawsha diyaarada naga saaciday hay-adda am ayadana marka wadajir ayaan sidaas ugu wada wadin hawsha waayahay dadka marka xamar maanta yimid muqdishoiyo deegaankeeda dabcan dalkooday kusoo laabanayaan laakiin maxaa kale oo ay ka helayaan oo gacan qabasho ah hay-adaha kale mise garoonka markay kasoo baxaan qof walba meesha ka horeysa waa inuu dhaqaaqa iyo su isku daberi karo maya walaal qofkan dalkoodii ha lagu soo celiyo ha lagu soo dhaweeyo waa la diiwaangeliyay awal inkastoo ay diiwaangalsanaayeen waxaa u diyaara hay-ado oo weliba intu meel ay howsgaraynayso reception centry la yidhaahda ayaa lageeyey kulligood basas baa lagu qaaday cabitaan iyo soo dhaweyniya markii la siiyey qoraal iyo immigration processka ay soo mareen hal habeen iyo waktigii loo baahday iyo laba ayay joogi karaan oo qof walbaaba meesha uu rabo uu sii aadayo waxaa la siinayaa qof walbaaba sahay safar iyo raashin ugu yaraan saddex bilood uu ku noolaan karo wixii ka dambeeyana xaaladiisa la qiimeynaya xiriirna laga hayo marka ma aha oo keliya in run ahaantii qorshaha dambe waa qorshahani waa qorshaha kooban spontanis baa la yidhaahdaa ee dadka sidaas fudud loogu gacansinayo qorshihii degaan iyo guryo loogu dhis lahaa ma aha waa dad laga yaabo inay guryahooda usoo noqonayaan u leeyihiin laakiin waxay kusii noolaan karaan iyo meesha ay ku noolaanayaan waxay ku gaari karaan ilaa saddex bilood ayaa lagu gacansiinaya waa garta marka dadkan hadda sanadkan waxaa soo laabtaa tir ilaa saddex kun oo qof dadka doonaya inay iskoodu soo laabtaan saddexdaa kun ee qof intee in la-eeg bay ka tahay ma wax yarba ma wax badanba maxay maxay maxay kula tahay
may wa way way yar tahay xaqiiqan waxaa ku nool dhadhaab oo keliya ilaa saddex boqol iyo lixdan kun ilaa afar boqol oo kun dad daafaya ayaa kenya keliya ku nool saddex kun waa tiro aada u yar run ahaanti waa waa ka dareemi kartaa laakiin ilaa shan kun baa isdiiwaan gelisay qorshahase wuxuu yahay dadkan haddii waxa ay ka carareen oo amnigu ugu badnaa ay yaraato sida aan rajeynaynana hadda dowladda iyo amnigii soo ficnaanayo iyo sidoo kaleeto ayadoo lagu talagelsan yahay in octoober sanadkan labaatankeeda la qabto shir weyn oo caalami ah oo gacan lagu siinayo dhammaan qaxootiga soomaaliya gaar ahaan dibdejinta dadka kenya oo ilaa boqol kun la rabo sanadka two thousand sixteenka in lagusoo dib lagu dejiyo oo la rabo ilaa laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo afar sano mudaysan in dhaqaalihii dadkan dib loogu dejin lahaa lagu gacansiin lahaa qaarkood badan ay guryo ku jirto qaarkood badan tasiilaadkii la wadaagi lahaa oo iskuol iyo aali isbitaal ay ku jirto wadooyin ku jiraan dadka xataa loo keenayo oo dadka lala dejinayo iyo dadka kale hore barakacayaasha u ahaa ay la wadaagi karaan qorfo boqolaal milyan gaari kara in sidii loogu yaboobi lahaa caalamkana looga warsan lahaa ayaa qorshaysan in la qabto octoober waxaas oo dhanna waa wixii uu qorayay heshiiska saddex goesoodka heshiiska saddex goesoodka waa legal frameworki laakiin guddiyadii shaqayn lahaa ayaa muddadan oo dhan shaqaynayay sidii loo dhaqaalo dadkaan dib loogu dejiyo loogu yaboobi lahaa waxaan rajaynayaa muddadaas in nabadgelye ahaan iyo tasiilaadka la la abaabulayaba ay sahli karto in dad badan ay soo noqdaan oo aysan saddexdaa kun oo hadda laga hadlaya aysan arinta waa gartay marka heshiiska saddex geesoodkoo la gaaray labada kun iyo saddex iyo tobankii ku dhowaad laba sano ayaa laga joogaa muddadaas waxaa soo laabatay ama isdiiwaan gelisay sida hadda ad sheegtay shan kun oo qof saddex kun oo kamida ay soo laabteen miyaan meeshaa la dhihi karin dadka qaxootiga wadanka kenya jooga ee soomaalida xilligan durufo kastaba ha jirta ee diyaar umaha inay soo laabtaan maya lama dhihi karo anigu waxaan ahay dadka tegey madras dadka waraysay dadkan qof raalli ka ah inuu qaxooti weligiis ku noolaada ma jiro haddii ay xaaladii ay kasoo carareen meesha ka baxdo ama tasiilaad macquula oo adeeg bulshaa laga sameeyay deegaanadoodii waxay diyaar u yihiin inay soo laabtaan waxaa run ah sidaa u sheegtay in ay dhahday qorshihii dadkan gacan lagu siin lahaa ama meelaha ay ku noqon lahaayeen tasiilaadkaa laga samayn lahaa oo hal sano iyo bilo commishinkii arrintaa ka shaqayn lahaa ay dhahdeen waa nin ku sheegay afar bilood ka hor ayaa go-aanka la gaaray isla markiina waxay guddiyadu sameeyeen qorshihii strategigii iyo operational plan waxa la yidhahda labadaas dukumenti ayaa la isku raacay sagaal iyo labaatankii bishii july waxaana labadaasi qorayaan portfolio projects waxa la yidhaahdo oo dadka waxa loo qabanaya ayaa daraasadeedii la wadaa maxaa la hordhigayaa caalamka marka dadka markii wixii lagu gacansiin lahaa la helo ayay dadka xoogooda soo noqon doonaan laakiin way dahda brosesku waa daahay ee dadku ma rabaan ma aha inay soo noqdaan axmed daahir cabdikariim nuur guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf